kalluun yaraa jirto muddo ilaa laba bilood kalluunka baddi iyo webiga waa laga la'yahay ilaaha wax bixiyo xilliyaha qabowyaha ay dhacaan kalluunka sidaasoo kale loo waayaa laakiin kalluun waaytadan oo kale weli nama soo marin markaan nahay reer guben iyaga isku daraha markaan degannahay maxaa sababa is dhihi karnaa kalluunka la la'yahay haat wallaahi niyow ilaahay baa yaqaano haddii annaga hadda cilmigeeb waa kama hadli karno oo qalab wax lagu arka ilaaha wax arka laakiin waxaan un iska leenahay niyo kolley xiliyaha qabowga ma yeelaayo ma marmar abaaraha iska dhacaan oo sida banaanyaha abaaraha u dhacan oo kale mayaa badda ka dhacdo kolley ilaaha ku cilmi leh waa un iska sugaynaa hadduu ilaah yidhaah kalluunka ee haatan la la'yahay ma jirtaa inta ka hor midaan mid lamida inay horey usoo martay deegaanka maya maya nama soo marna deegaanka goben iyo eriden kalluxumada oo oo sanadaha nahayso weli nama soo maraniyo waa mid no kow ah kalluunka imise bilood ayuu maqan yahay la la'san yahay kalluunka laba bilood nama soo maran kalluunka xiliyaha badda waba iska istaagi jirto badda yacnaha kalluunka badda wuu istaagaa marna waa la helaa oo marna wuu is waa la yaqaan laakiin webigan waxaan rabnay joogta inuu ahaado kalluunka dee marka hore si si uu kala wen yahay hal doolar laba doolar saddex doolar afar doolar ah, uu weyn shan doolar uu kala fiican yahay si uu kala wen yahay si uu kala fiican yahay dadkana waa meed fiican ay ku haysteen alxamdulilah dadka way ladnaayeen annagana reer goon bada hilibka ma cunaan kalluunka ay Aha.
cuni jireen marka caqabadooyin badan oo xagga oo maaragtay oo goosaartana way naga haystaa oo dee waxa waaye reer goobeen badi kalluunkay cunaan waa tahay dadka kalluumaysatada oo horey ee u geli jiray badda kasoo jallaaban jiray webiga iyo baddaba maxaa ay qabtaan haddeertan wallahi haddee dee waxa waaye haddii meel la waayo meel unbaa laaya beeraley iska noqdeen beerahay fushaan qaar xoole iska raacdaan wuxuu sugaya qaarna way sugayaan oo wakti unbay bilaabanaysaa hadduu ilaaha yidhaaho kolley fasaan uma xirnaanaysa magta ilaahay unbaa furaya teem baa leedahay